bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa khamiis labaatanka bisha toddobaad sanadka labaatan toddoba iyo toban ku soo dhowaada warka aruurnimo ee raadiyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu sagootiyey danajiraha dowladda swiden u fadhiya soomaaliya kulan ka dhacay muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay si cad u sheegtay kulan ay la qaadatay hay-adaha gargaarka in ay ka wada hadleen sidii dadka soomaaliyeed ay uga maarmi lahaayeen kaalmo ka timaada dalka dibadiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah kulankaasi oo ahaa mid looga wada hadlayay arrimaha muhiimka ah ee ay tabanayaan bulshada rayidka soomaaliya wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn waddammada carbeed ee hoggaanka u haya go'doominta dalka qatar ayaa waxa ay muujiyeen in ay ka soo dabciyeen halkii ay taagnaayeen markii hore
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
madaxweynaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa kulan uu shalay la qaatay danajiraha dalka swiden u fadhiya soomaaliya ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah muddadii uu dalka jooga iyo waxyaabihii u qabsoomay madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dowladda swiden ay ka mid tahay dowlada dowladaha taakuleeya dalka soomaaliya taasna ay muhiim tahay in ay xiriirkooda uu si wada jir ah usii noolaado cali baashi cabdulaahi ayaa warkan noo haya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa xarunta madaxtooyada waxa uu qadaa sharaf sagootina ugu sameeyey safiirkii dalka swiden u jooga soomaaliya danjire michael linval wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa sheegay in dowladda swiden ay soomaaliya dhinacyo badan ka caawisay ayna labada dal leeyihiin xiriir wanaagsan weynaha ee uu ka sameeyey inta uu xilkaas hayay gaar ahaan mashaariicda uu ka qayb qaatay oo dalka swiden uu ka qayb qaatay oo ay ka mid tahay dhismaha wasaaradda caafimaadka oo ay ka mid tahay dayacatirka wasaaradda maaliyadda oo ay ka mid tahay gargaarka ay ka geysteen xagga amniga gaar ahaan booliiska tababaradiisa waxaa kaloo gacan ka geysteen xagga howlaha samafalka ee aadminimada iyo wasaaradda qorsheynta oo ay gacan ka geysteen xagga diyaarinta shaqaalaha iyo iyo iyo iyo iyo howlaha la qabanayo ay qayb ka mida gacan ka geysteen siiba xagga statisticska marka aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa dalka swiden iyo danjirahooda oo halkan si firfircoon oo weliba aada u dhow ula shaqaynayay madaxda qaranka soomaaliya waxaa kaloon runtii rabaa inaan xuso xiriirka swiden iyo soomaaliya ka dhexeeya inuu yahay mid aada u qoto dheer oo weliba ay dalka swiden ku sugan yihiin oo ay ka tirsan yihiin dad soomaali ah swedishna ah oo ka qayb qaata horumarka dalkaas dhawaana aan ka samaysanay safaarad oo halkaa hadda safaarad laga furay magaalada stockholm danjire michael linvan oo ku dhowaad shantii sane ee lasoo dhaafay jooga gudaha dalka soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyey xushmadda iyo wada shaqaynta uu kala kulmay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in dowladiisu ay soomaaliya ka caawinayso sidii kor lagu qaadi lahaa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo uu sheegay inay ku bixinayaan lacag dhan sideed dhibic shan milyan oo doolarka mareykanka ah waxaan si naxariis ku jirta rabaa inaan dhankeyga u idhaahdo aad bay igu weyn tahay inaan dalkan u shaqeeyo waxaan rajeynayaa horumaradii aan sameeyey inay wanaagsanaayeen ma dhahayo waxaan ka fiicnaanayaa safiirka cusub ee swiden usoo diraysa halkan waxaan filaa inuu halkaas kasii wadi doono sidoo kale maanta waxaan daafurnay oon bilaabi doonaa taageero cusub oo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ah oo ah meelaha aan dareemayno in si aada loo horumariyo tani waxaa ku bixi doonta lacag dhan sideed dhibic shan milyan oo doolarka mareykanka ah loona marinayo hay-adda u n f b taasoo si dhow la shaqayn doonta wasaaradda caafimaadka
working very, very closely with the Somali Ministry of Health.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa danjira michael guddoonsiiyey hadiyad agabka hiddaha iyo dhaqanka lagu yaqaano soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa wada dadaalla ay ku xoojinayso wada shaqaynta beesha caalamka gaar ahaana dalalka daneeya arrimaha soomaaliya cali beeshe cabdulaahi cabdi warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya
cali baashe cabdulaahi oo madaxtooyada inooga soo warramaya ayuu kaasi ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada kaas oo looga hadlaya howlaha xukuumadda iyo u dhexeeya bulshada rayidka xasan matore oo dhinaciyga bidix fadhiya ayaa warkaas inoo haya Ya Xasan.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kulan hal mar bishiiba loo qabto la yeeshay qaybaha bulshada wuxuuna kulankooda ku qatameeyey sidii looga wada hadli lahaa isbeddelka dalka iyo sida shacabka soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan horumarka iyo xasilinta amniga caasimadda iyo guud ahaan gobollada dalkaba ayaa u sheegay kasoo qaybgalayaasha kulanka inuu ugu yeeray sidii uu ugala tashan lahaa xaaladda uu dalka ku jiro sida ugu habboon ee horumar lagu gaarsiin karo dalka maadaama bulshada soomaaliyeed la-aantood aan la soo gaarayn meesha maantay ay joogto dowladnimadu waxaan idinka codsanaynaa inaad si dhow ula shaqaysaan dowladdiina si meesha looga saaro cidda aan ku faraxsanayn qarannimadiina iyo kuwa caadaystay dhiigga shacabkiina qiimaha badan ayuu yidhi ra-iisul wasaare khayre qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka ayaa soo jeediyey in la dardargeliyo sugidda amniga muqdisho iyo si loo furo waddooyinka xiran oo shacabka ay dhib ku qabaan xilliyada ay marayaan sidoo kalena waxa ay isla soo qaadeen sidii ay hal meel uga soo wada jeesan lahaayeen ka shaqaynta amniga guud ee dalka
xasan matore aad baad u mahadsan tahay xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay wadaa dadaal shacabka iyo dadka soomaaliyeed ay uga maarmi lahaayeen sidii ay gacan bini aadan ama dowlado kale ay horay uga sugi lahaayeen warkaasi iyo warar kale oo la xidhiidha sidii gargaarka bini'aadminimo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed ay uga kaaftoomi lahaayeen waxaa inoo haya cabdirasaaq shiine
wasiirka gargaarka xukuumadda soomaaliya maryan qaasin cariif oo xafiiskeeda ku qaabishay saraakiil ka socotay hay-adaha dhanka gargaarka u qaabilsan qaramada midoobay kuwa oo jooga soomaaliya ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ku aadan qaabka loo gargaarayo shacabka soomaaliyeed oo qaarkood abaaruhu ay ku haystaan dalka wasiirka gargaarka ayaa waxa ay sheegtay in saraakiishan ka soctay qaramada midoobay ee dhanka gargaarka u qaabilsan ay ka wada hadleen sidii shacabka soomaaliyeed ay uga maarmi lahaayeen gargaarka gacan kale kaga imaanaya waxa ayna sheegtay in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay sameeyaan tillaabooyin ku aadan qaabkii ay isugu gurman lahaayeen
in soomaaliya laga fakara sidii looga bixi lahaa arrintan gargaarka joogtada ah oo loo heli lahaa inaan isku mashquulinno howlaha horumarineed oo bal dadka inay ka kabsadaan abaarahan joogtada ah oo loo gudbo marxaladii laga kaban lahaa abaaraha dadka ay wax qabsan lahaayeen dadka ay wax dhaqan lahaayeen laga hortegi lahaa aafooyin kale inay sanad walba imaadaan arrimaha intaas ayay u badnaayeen
wasiirka gargaarka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in muddooyinkii dambe shacabka soomaaliyeed ay ahaayeen kuwo aad caalamka uu ugu riyaaqay sida ay isugu gargaarayaan kuwa oo jooga dibadda iyo dalka lacaga fara badan oo iga qayb qaadanayaan sidii loo caawin lahaa walaalahooda ay abaaruhu ay hayaanna ay ka soo bixiyeen jeebabkooda kulankan wasiirka gargaarka waxaa ku weheliyey wasiiro uu ka mid ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo isna sheegay in xukuumaddu ay tahay mid shacabka soomaaliyeed ku horkacaysa inay isku gargaaraan
aad buu u mahadsan yahay cabdirasaaq shiino isla markaasna ahaato madaxa barnaamijyada ee raadiyo muqdisho xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in aada loo baahinayo qaybaha maqalka iyo muuqaalka warbaahinta qaranka soomaalida oo aan iminka idinkala hadlayo warbixintaasi waxaa inoo soo koobay maxamed kaafi sheekh oo ah tafaftiraha raadiyaha qaranka soomaaliyeed
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa waxa uu sheegay si loo baahiyo aragtida muhiimka ah ee shacabka soomaaliyeed inay aada muhiim u tahay in la ballaariyo lana horumariyo warbaahinta qaranka waxa uuna sheegay arrintaas inay ka go-an tahay xukuumadda soomaaliya
sababta uu raadhiyogu markaa uga muhiimsan yahay qaybaha kale ee warbaahintu waxa weeye kow boys kastaa uma suurtoobayso inay shaasho telefishan dhigtaan uma suurtoobayso inay electricity ama laydhkii oo qaali ah dhigtaan uma suurtoobayso inay internet soo gashadaan marka kaalinta doorkaas raadiyogu weli ku leeyahay waa sharaf weyn oo raadiyo muqdishona u soo hooyatay mar dhowna haddii ilaahayra dhaqaaluhuna inoo sii saamaxo mawjada s w ga ama mawjada dhexe waynu gaari doonnaa si dalka oo dhan ay ugu wada baahdo raadiyogu muhiimad gaaru soomaali haddaan nahay inoo sii leeyahay waayo dhaqan ahaan dadka soomaalidu waa dad wareed waa sida af ingiriista lagu dhaha oral society waxaan mar walba wasiir xukuumadda ra-iisul wasaaraha iyo dowladda waa kuu diyaar in gacan weyn lagaala qabto si aragtida saxda ah ee ummadda soomaaliyeed ay u baahan tahay loo gudbiyo inaynu helno raadiyo muqdisho oo meel walba gaari jiraan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa hadalkani wuxuu ka sheegay munaasabad shalay lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska taas oo xarigga looga jarayey mashruuca ballaarinta dhegaysiga rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
mudanayaal ka tirsan baarlamaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay kormeer iminka oo dhinaca shaqada ah waxa ay ku joogaan maamul goboleedka puntland gaar ahaan magaalada ganacsiga ee boosaaso mudanayaashaasi baarlamaanka ayaa waxa ay intii ay socodkaasi ay ku jireen ay u kuurgaleen xaaladaha dadka barakacayaasha ah iyo qaybaha xabsiga iyo dadka eedaysanayaasha ah ama dembiilayaasha halka lagu hayo waraysi aan la yeelannay waryaheenna maxamed muuse tarsan ayaa arrintaasi inoo faahfaahinaya
qaybo ka mid a xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay ku jirto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo hani iyo cabdirashiid iyo xildhibaano kale ayaa waxa ay booqdeen islamarkaana ay u kuurgaleen xaaladda nololeed ay ku jiraan maxaabiista puntland ee ku xiran xabsiyada ku yaalla magaalada boosaaso halkaasi waxaan kula kulanay maadaama aan safarka ama socdaalka ku weeliyey qaybo kamida dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar oo xabsiga ku jira intooda badan dadkii ku jiray xabsiyadii aanu booqanay ee ku yaalay magaalada boosaaso waxay ahaayeen dhalinyaro tahriibayaal ah oo laga qabtay kontaroolka boosaaso ilaa iyo intii udhexaysay garowe intooda badanna waxay ahaayeen dhalinyaro ka yimaaday magaalada hargeysa iyo buuco iyo laascaanood iyo sidoo kale kismaayo marka xaaladooda ayay u kuurgaleen waxa ay su-aala ka weydiiyeen waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan sababta ku kaliftay wadankooda oo xilligan ammaana oo dowlad leh oo nidaam leh oo institutionna jiraan oo aada loo sugay ammaankiisa oo shaqooyin heli karo saasay u tahriibayaan nin walba waxa uu sheegtay duruufo gaara inuu qabo islamarkaana uu arko inuusan halkan faa-iido weyn ku qabin oo laga yaabo meelo kale inuu risaaqad fiican ka helo marka xildhibaanada iyo ragga kaleeto la socday iyaguna xildhibaanada ahaa waxay intooda badan si dheer ula sheekaysteen ragga iyo dumarka meeshaasi ku jiray waxaa ka muuqatay run ahaantii qaybo kamid ah ee dadkii xabsiga ku jiray inay aada u faraxsanaayeen oo waxa ay gadaal ka ogaadeen dhibaatooyin fara badan inay ka badbaadeen waxay sheegeen inay laga qaaday lacag gaaraysa calaa qof laba boqol oo dollar labadaa boqol la yidhaahday waxaa lagendinayaa deegaan laga ceelaayo kadibna doomaa laga saarayaa yiman iyo xaggaas marka intaysanba gaarin lacagtii markii laga qaatay buusa ka bixeen ceeleyana aysan gaarin ciidamada puntland qaybo kamida ayaa gacanta kusoo dhigay marka xaaladaasi iyo horta xabsiyada aan kula kulanay oo inta badan dad dugdiyo waaweyn kuma jiraan xabsiyada puntland marka laga tago dad dilal geystay oo lagu xukumay tusaale ahaan xabsi jaaim marka way u kuurgaleen sidoo kaleeto waxay booqdeen kaamamka barakacayaasha boosaaso sidaa la socoto magaalada boosaaso waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaaliya dadweyga ugu badan ay ku nool yihiin
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waddamada carbeed ee hoggaanka u haya go'doominta dalka qatar ayaa hadda waxa ay muujinayaan in ay ka soo debceen halkii ay taagnaayeen waxaana ay meesha ka saareen in ay ku adkaystaan saddex iyo tobankii qodob ee ay bishii hore u soo gudbiyeen qatar in ay fuliso diblomaasiyiin ka kala socda sacuudiga imaaraadka carabta bahrain iyo dalka masar ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in xarunta qaramada midoobay in ay xilligan doonayaan in ay qatar fuliso lix qodob oo ka mid ah bayaankii hore qodobadaasi waxaa ka mid ah la dagaalanka argagixisada iyo xagjirka iyo in ay joojiso tallaabooyinka ay dalka qatar ay ku kicinayso qaybaha kale qatar waxa ay beenisay in ay argagixisada taageerto waxa ayna ayaan darro ku tilmaantay in markiiba ay ka jawaabin hadalkan diblomaasiyiintu ay sheegeen waxa ay sidoo kale carabka ku dhufteen qodobadii ay u soo jeediyeen dalalkaasi oo ay ku sheegtay in ay halis ku yihiin qarannimadeeda ama ay xadgudub ku yihiin xeerka caalamiga ah waxaana ay sidoo kale dhaleecaysay go'doonka ay geliyeen dalalka la ologa ah danajiraha sacuudiga u fadhiya qaramada midoobay cabdullah al mucallimi ayaa waxa uu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkooda lixdan qodob ee cusub isku raaceen markii ay ku shireen qaahira shantii julay ee sanadkan waana kuwo u fudud qatar oo ay aqbali karto ayuu yidhi wasiirku warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waxaa inoo farjamaynayay cabdisalaan mukhtaar anigoo cabdulaahi kulmiye ahna waan idin akhrinaya maxamed kaafi sheekh iyo cabdirtaaq shiina ayaa warka inoo soo saaray inta aan warkan mid lamid ah ku kulmayno waxaad dib uga daalacaan kartaan bogga aynu ku leenahay internetka cinwaankeennu waa radio muqdisho dot net